iyadoo maalmahan uu jahwareer ka taagnaa shirka la doonayo in maamul loogu sameeyo gobollada jibbooyinka ee koonfurta soomaaliya ayaa waxaa maanta magaalada kismaayo kaga dhawaaqay inay gebi ahaanba isaga baxeen shirkaasi qaar ka mida beelihii ka qaybgelayay dhowaan madaxweynayaasha dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka igaad waxay go'aansadeen inay wafdi xaqiiqa raadisa u diraan halkaasi si laysugu dayo xal in loo helo muranka weyn ee ku saabsan sharci ahaanshaha shirka haddaba qadka taleefonka ee magaalada kismaayo ayaan kula xiriiray cumar buraale axmed oo horey u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya una hadlayay beelaha sheegtay inay shirka ka baxeen
aad baad u mahadsan tahay shirkaasi wuxuu ahaa shir muddo dheer la sheegay in loogu sameynayo maamul gobolada jubbooyinka xaqiiqiyanna ilaa markii la bilaabay ilaa hadda xilligan uu soo gaarayna ma ahayn mid lagu wada qanacsan yahay sababtoo ah wuxuu u ekaa mar walbaba ama u ahaaba mid aada moodo in ay dad gaare wadaan dana gaarana kala yihiin kama dambeyntii hadda waxaa dhacday in niman aan kolley isleeyahay ma aha sidii loo sheegay igad ma aha oo ayagu ay ku sheegeen waa iga dawladda igad bay ka socdaan inay yidhahdaan ergaan qaybinaynaa isla markaana beelihii deegaanka intoodii badnayd waxaanan u qalimin oo ergaan loo sheegay sida aan la socdo sidaa daraaddeed dhammaantood beelihii ku qanci waayey way ka baxeen beelahaasina kolley inta aan hadda xasuusto toban iyo dhowr beelood bay ahayd dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan markuu bilaabanayay ilaa maanta la joogo waxay ku eedeynaysay inuu ahaa shir sharciga dhinac marsan oo aan dastuurka waafaqsanayn oo way kasoo horjeeday adigoo og shirkaa in sidaa looga soo horjeedo ayaad ka qayb gasheen marka maanta markii la gaaray gabagabadii inaad ka baxdaan maxaa keenaad is leedahay bismillah waa su-aal fiican horta siyaasiyan aniga ma ahayn nin murug shirkani qaabka uu ku socdo iyo bilowgiisiiba waayo waxaan ahaa nin la socday bilowgii min hadda aan joogno nin ogaa waxa uu ku bilaabanayo nafteeda inay ahayn wax sax ah sharciyan iyo deegaanba anigu markaasi mar walba waxaan lahaa bal haddii markii ugu horreysoon imaanayay war haddii wax isbedela kala ah ay nimanka shirka wadaa ay ogol yihiin bal aad tala siisid markii taladii la gees marayna anigu ka mid ma ahayn shirkaasi inaan la socdo ama ka qayb galo ama aan dhex joogo laakiin waxaa jiray beelaha intooda badan uqaashooda oo ayagu dawlad dawladnimo jecel ama gobolka in maamul loo helo nabadgelyana dalkii lagu soo dabaalo iska jeclaa ka warsugayay inay waxun kasoo bixi doonaan oo dhex joogay taasina waxaa dhacday in ay kama dambeyntii ay ogaadaan inaan meeshii waxba ka soo socon ayaguna ay ku dulman yihiin wuxuna ay yihiin wax dhinac u badan sidaa awgeedna ay ka soo saaraan war-saxaafadeed kana soo afxaabaan kana soo baxaan shirkaa dhammaantood markaa sidaa wey walaal wa waa gartay waxaad ii sheegtay in rag matalaya beela ay ka soo baxeen shirkaasi dadka ka qaybgelaya ee shirka inay ka baxeen aad ii sheegtay ma yihiin kuwo si sharciya u matalaya beelahooda ha sida aan ogahay beelaha haddeertaan shirka ka soo baxay dhammaantood waxaa saakay shir iskugu yimid hodheel ku yaalo magaalada kismaayo beelo saraabiintoodii beelahaas oo ah kuwa ugu deegaansan aada iyo aadna ugu xaqireed oo aada iyo aad beelaha la iskaga ilaaliyo inaan masraxa siyaasadeed iyo maamulada goboladan ay leeyihiin inay ka qayb noqdaan iyadoo cadaawad badan loo haayo sababtaasna dadkaasaa la weydin doona sidaasa
hadda rajada aad ka qabtahay shirkaasi ka socda magaalada kismaayo inay wax kasoo baxaan intay la eg tahay siyaasiyan anigoo aqoon badan u leh deegaanada loo sameynayo muxuu ahay maamulada la sheegay anoo aqoon badan u leh waayo arag u ah dhibaatooyinkii deegaanada ay soo mareen anoo waayo arag u ah shirarkii la soo maray iyo wixii ay ku dhamaadeen shirarkii badnaa la soo maray waxay ku dhamaadeen anoo waayo arag u ah waxa imaan doono ama ka imaan doono ayaan tala siiyey taladaasina waa la hareer maray haddeerna ma filaayo in ay wax fiican kasoo bixi doonaan sababtoo ah soomaalida waxay ku maarmaadaa hal booliya yiri xalaale ma dhasho marka wixiiba hadday bilowgeedii ku ku bilowdeen waxaan sax ahayn waxaan sax aheenna way ku dhammaanayaan sidaa wey walaal
kaasi waxa uu ahaa cumar buraale axmed oo horey u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo qadka taleefonka magaalada kismaayo igu waramayey dhinaca kale shirkan magaalada kismaayo oo ay kasoo horjeestay kasoo horjeestay dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mida beelaha halkaasi dega ayaa waxaa guddiga hogaanka shirka wada ay ku doodayaan in wax walba ay si habsami ah u socdaan waxaan qadka taleefonka kula xiriiray cabdinaasir guure faarax oo sheegtay inuu yahay afhayeenka shir guddoonka shirka ka socda magaalada kismaayo isagoo jooga isla magaalada kismaayo waxaana weydiiyey halka halka uu marayo shirkaasi horta waa mahadsantihiin shirku wejigan socdaa waa wejigii labaad laba weji buu ahaa weji wuxuu ahaa kii hore oo dhammaaday oo ahaa dhismihii jubbaland jubbaland dad badan baan ka warqabin oo qaabka dhismayaasha maamulada aan waxaa laga yaaba aysan u bilownayn jubbaland way dhisan tahay oo mar haddii calankii la taagay charterkii la ansixiyey saddexdii gobol midoobeen jubbaland waa istaagan tahay hadda stateka jubbaland waa jiraa wejigaas waa laga soo gudbay oo shirkiisii waa dhammaaday wejigii labaadii waxaa loo soo gudbay ahaa yaa hogaaminaya jubbaland oo madaxweyne ka noqonaya hadda wuxuu noo yahay dhammaad beelihii ayaa waxaa loo qeybinayay ergooyinkoodii beel walba ama degmo walba qeybtii ay ergooyinka maalintii khamiistii ayaa loo qeybiyey waxaana lagu wargeliyey inay soo celiyaan shalay waa la nasanayo jimci ahayd maalinta sabtida iyo axadda marka ilaahay mahadis weeye ergooyinka intii badnayd beeluhu way soo celiyeen maanta inta dhiman inta dhimanna waa liistiga intay qorqoranayaan way dadka uga qaybgeli lahaa waa gartay cabdinaasir laakiin magaalada kismaayo waxaa shir ku qabtay saakay qaar ka mida beelaha aad sheegaysa inay ka qaybgaleen shirkaasi ka socda magaalada kismaayo oo sheegay inay shirka isaga baxeen oo aanay ku qanacsaneen qaabka wax ku socdaan beelaha maxay dhaliilsan yihiin wallahi runtii horta waa jiraan ama waxaa la oran karaa beel walba wax qaybsiga marka wax la qaybsanayo way leedahay inta tan in ka badan baa nagu fiicnaan lahayd oo dood waa ka jirtaa oo hadal waa ka keenayaan hanaloo badiyo hanaloo ku daro dadkana waa garan kartaa qoladii xataa laba boqol qaadataa waxay rabtaa laba boqol iyo konton tii hal heshaana shan bay rabtaa hadal noocaasa waa jiraa laakiin wax diidmaa ma jiro taasuna maamul walba ama mar walba wax la dhisayo oo ama dawlad dhexe ama maamul dawladeed marka la dhisayo mar noocaasa wuu dhaca laakiin wax diidmaa ma jirto cabdinaasir shir madaxeedkii igaad dhowaan ka dhacay magaalada adisababa waxaa lagu go-aamiyey in wafdi xaqiiqa raadisa loo diro kismaayo oo xaaladda gobolka ay soo ogaadaan marka in hadda aad ka hadashaan ergaa la qaybsaday iyo in shirka lasii wado so kama hor imaanayso go-aamadii igaad igaad kama hor imaanaya halkan igaad waxay ahayd arrinteeda kormeer kormeerkana anaga raalli baa waxay kormeereysaana waxa weeyaan ma loo dhan yahay mise looma dhama iyo waxa ay dawladdu ka cabanayso taasna waa ku kalsoonnahay oo iskuma xirna shirku go-aankiisu horta wuxuu ka go-aa laba arrimood dadka saddexdan gobol dega go-aankooda iyo dastuurka wuxuu ka qabo labaduba annagayna saacidayan labadaas annagoo ka duulayna mid saddexaadna ka duulayna oo ah haddaan meesha tan maamul laga dhisin yacni nololba kama sii jirayso marka iga kormeerkeeda kuma xirna iyo shirka iyagu iskuma xirna shirku waa soconaya waana dhisan tahay jubbaland madaxweynihii waa dooranaynaa kormeerkana waa ku kalsoonahay igad iyo resultiga dambe oo ay celin doonto midda kale ee ah waxyaabihii kasoo baxay shirka etoobiya waxaa kamid ahaa in dawladda dhexe looga dameeyo dowlad goboleedada dhismaha gobolada ama maamulada anagu toban jeeraan niri taa raalli baan ka nahay in looga dameeyo waana midii aan soo jeedin oo ka cabsina halakan inay dawladdu iyadu shirka hogaamiso laakiin cabdinaasir hawl aad iska wadataan oo idinka aad maamulaysaan oo ergooyinkii idinka u yeerteen ood hawsheedii idinka gacanta kula jirtaan baad leedihiin dawladdii iyada ha hogaamiso marka soo ma habbooneyn inaad hogaanka shirka iyo maamulkiisa waxa dhan dawladda ku wareejisaan horta meeshan waxa weeyaan dawlad keligeed yeerinaysa wax haddii la rabo ummadda soomaaliyeed waxaan umalaynayaa maxamed siyaad barre oo xilligiisii nabad tahay daysan lahaayeen meeshaan xilliga kan dawlad keligeed wax yeerinaysaa waxaan umalaynayaa caalamka labada kun iyo saddex iyo tobanka inaysan ka shaqayn karin marka marna maahayn sharciyadu ma lahayn dawladdu laakiin dawladdu waxay sharciyadu lahayd in ay wax ka hagto shirka goobjoogna ka ahaato xaquuqda dadka iyo isku dheelatirkeeda inay wax ka ogaato waxaanaa khaldan waxaanaa saxansaha loo wado qaybta ay dawladdu ku lahayd waa qaybtaas waxa weeye durjooga ah oo inay ka warqabtaa wixii facility inaa nagu noogu deeqdo wixii cadaalad xumaa oo meesha ay ka aragto iyo duutinana ay ka hadasho laakiin cabdi naasir caalamku wuxuu aqoonsan yahay dowladda soomaaliya shirkii london ka dhacay caalamku wuxuu taageeray in dowladda soomaaliya la taageero laguna taageero dhismaha maamul goboleedyada iyada waxaanay hogaaminayna aanay caalamka xaggiisa ka gadnayn marka ma moodaa inaad samaynaysaan ama aad la dhuumanaysaan gurbaan garaacistiisa dowladda kumeel gaarku idin kala dhexeeyo may waxaa laisla fahmi la-yahay waxa kan horta in xeerka iyo dastuurka la raaco dawladdu maxay dhismaha kan ku yeelan kartaa qaybtee ka qaadan kartaa intee lagu leebay ku yeelan kartaa dadka deegaanka saddexdan gobol u dhashay qaybtee ku leegan in laisla ega weeye midda kale aniga waxaan qabaa dawladdu dhexe xamar iyo madaxweynuhu annaga oo isku dhadejinayna soomaali yacni leh dawlad soomaaliya maamul dowlad goboleed soomaaliya kamida annagoo ah oo madaxweyneyagu xasan yahay ra-iisul wasaarahayagu saacid yahay oo mar walba la soo taagan oo dowladnimadii iyo qarannimadii soomaaliya doonayna baa nala ka cararaya waxaa platform loo sameynaya oo loo sacabutumaya oo adduunka laga gadaya dad qarannimadii soomaaliya ka cararaya sida somaliland oo kale
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir guuro faarax jeer oo sheegta inuu yahay afhayeenka shirgudoonka shirka ka socda magaalada kismaayo ee la sheegay in lagu dhisayo maamul gobolada jubbooyinka oo qadka taleefonka magaalada kismaayo igu warramayey